munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayay beesha ajuuraan ku wareejisay toddoba iyo toban neef oo ari ah kuwaas oo ay ugu tala gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa kasoo qayb galay munaasabadda ay beesha ajuuraan ku wareejisay toddoba iyo tobanka neef ee ariga ah odayaasha beesha oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey xoolaha ay wareejiyeen iyagoona tilmaamay in tani aysan noqon doonin tii ugu dambeysay balse ay sii wadi doonaan bixinta xoolaha ay ku garab taagan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab anagoo ku hadlaya magaca beesha ajuuraan waxaan inta u fadhinaa inaan ku wareejinno xoolo nool aan u soo aruurinay mujaahidiinta safka hore ku jirto walaalahayna ah xoolahaas oo tiradooda ay tahay toddoba iyo toban neef oo ari ah toddoba iyo toban neef oo ari ah oon ugu talagalnay mujaahidiintu safka hore cidna nooma dirin qabiilka ayaa sadaqaystay jimcahan kasoo gudubnayna toban geel ahayd wax bu-aa lagu bixinhayay waxa weeye mar horena hadda kolley xoolahaas horaba loo bixiyey wixii had kadib ahna waa diyaar insha allah annaguna kolley kama saaxanayno wixii karaankeenna ah wabilaahi towfiiq si kastaba qabaa'ilaadka dega koonfurta bariga iyo bartamaha soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhiyey bixinta xoolaha noocyadooda kala duwan oo ay ku garab taagan yihiin halganka lagula jiro shisheeyaha kusoo duulay dalka waxayna wareejinta xoolahani kusoo beegmaysaa xilli maalmo uun laga joogo mar afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ismaaciil haaruun sheegay in marka laga yimaado kuwa horey wax u dhiibay ay jiraan qabaa'ilo u tafaxiidanaya oo ku tala jira sidii ay kaalin muuqata uga geysan lahaayeen jihaad waxaa filayaa wax yar mooye dadka intiisa badana way dhiibeen ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogta ama gobol kastaba ha joogta waa nin bixiyey oo diyaariyey oo wareejiyey oo mas-uuliyiintii maam hawshaa lahayd ku wareejiyey iyo mid hadda gacanta ku haya oo ururinaya oo doonaya inuu wareejiyo iyo mid ku tala gashan weliba dadka hadda ku tala gashani waa dad yar dadka intiisa badnayd waa wax hadda gacanta ku haya iyo wax wareejin doona haddii alla idmo dadka xoolaha bixiyey dhammaantiis magacooda ma annaan sheegin laakiin ilaahay agtiisu magacuu u yaallaa kamana wada gaari karaa hadda ilaa mudug iyo ilaa raaskambooni inta u dhaxaysa meelaan xoolahaasi ka bixin ama geelaasi inta badan uusan ka bixinin ma uu jiro